wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed ayaa tababar lagu baranayo hanaanka daaweynta ceelasha biyaha ka daafurtay magaalada baydhabo tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalaya shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed waxaana lagu daaweyn doonaa boqol ceel oo ku yaala deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed jaylaani cabdulaahi xaaji ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan seminaarkan oo lagu daaweynayo ceelal ku ta- oo gaaraya boqol ceel oo n oo degmooyinka koonfur galbeed n mudan wasiir eh, dadkan waxaan u dooranay waa dad dhalinyaro oo khibradda n u leh inay fuliyaan n talooyinka iyo seminaarka wuxuu ku saabsan marka een, waxaan ku casuunay seminaarkan afar beri uu soconayo laakiin waa kala qaybinay laba beri xudur a lagu qaban doonaa laba berin intaa ku qaban doonaa sababtoo ah tiimka xudur jiro sidaan ugu faa'iidaysana saas ugu qaybinay marka eh, waxaan rajaynaynaa mudan wasiir inaad noo furi doontid dadkan eh, dadkii ugu muhiimsan waxaa u dooran doonaa inay daaweeyaan ceelasha eh, degmooyinka qaar taas oo wasaaradda ay ku siin doonto incentive een, maalmaha ay wadi doonaan wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed iimaan cali cabdi ayaa ka qaybgalayaasha ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan tababarka een, aqoonta een, wasaaradda maanta sii weynba ayaa shaqooyinka ka badan weynbu ahaa een, biyo iyo korontada een, biyo madii la feri aas-aasiga iyo nololo bini-aadanka weynbu ahaa boqolkiiba boqolaal hel koro een, marka saas daraadii eedeedaan ka farahasana intan dhalinyaro eh oo manaha sada suuradable intaa intaa ku qiibaleen taasoo diyaarana iniyo manaha een, een, casharadii una qaadadaan Een, kadibna lankastaba meegu ahaa walaayaintu kula taabatiisuna barya bulshadiistiisa ka wada doona Een, muhiimad way baa taha een, oo traininga ka saabsanya sida hadda agaasimaha sheegayo dhowr degmo oo ka kooban manaha baay iyo boqol dadka ilaah ku aruuriyo Een, antada way badana degmooyinka baay boqolna saada agaasimaha sheegayo yaana insha allah hudurala ka wada doona kadibna waan guduba doonaa een, gobolka shabeelada hoose aan guduba doonaa olole oo wayba jire oo een, hadda een, wasaaradii aragantini oo lakasuubi la daaway colodation lakasuubi waayo xoobadka laga jara helama oo kale wayba jireen manaha een, ini oo biyugas agoobaan markan saas daraadii biyugas contamination ay noqdaan saasna een, u- u dilacaan markan saas daraadii wasaaradda iyo oo manaha een, markastaba fiiriyaasa een, badqobka een, bulshada iyo biyo iyo waybaa go-aansanayni una manaha dhalinyaro oo aqoon-yahane intan iska sheegno un tababaran marka insha allahu tabarkan kolley saada wadaasimaa siin sheegayo siin sheegayo sii wadaasan insha allahu maydna qof kasana aanu ku baraarujiyane annagana walaagan waybu ahaa lamada bere oo walaa yaro commissionka erlin fiirin la fiiri walabarashada la fiiri kadibna umadilin ku faa'iideeyay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii bulshada ku heli lahayd biyo nadiif a